aad baad u mahadsan tahay walaalka sidaan wada daawanay dadkana laga yaabo inay badankood daawadeen filimka cusub ee mu'asasada warbaahineed ee alkataa'ib wuxuu ahaa diraasad qoto dheer oo lagu sameeyey taariikhda madow ee maraykanka taasoo ku dhisan dulmiga iyo daadinta dhiigga dadka kale ha ahaadaan gaalo ama dad muslimiin ah marka filimka waxaa laga dareemi karaa inay ka horeysay soo saaristiisu camaliyad ballaaran oo diraasad shaamil ah loogu sameeyey taariikhda maraykanka khitaabaadkii iyo hadaladii madaxdii maraykanka soo maray siyaasiyiintooda iyo intooda hormuudka u ah bulshada amerikaanka ah oo ay maclimiinta jaamacadaha iyo wariyaashuba ka mid yihiin haddii aan u soo galno ee xaqaa'iqda uu filimka soo bandhigayey marka laga hadlayo taariikhda madow ee maraykanka waxaan arkaynaa oo filimkuna na tusayaa in dadka ugu badan ee dhibanaha u ah siyaasadda maraykanka ee dulmiga iyo awood sheegashada ku dhisan ay yihiin dadka muslimiinta ee ku nool dunida horaantii sagaashimeeyadii wuxuu maraykanku qaatay siyaasad cusub oo ka dhigan duulaamo bareer ah iyo qabsashada waddamada muslimiinta isagoo weliba si gaar ah u beegsanayay goobaha ahmiyadda diineed u leh dadka muslimiinta dii wuxuu maraykanku qabsaday dhulka jasiiratul carab oo uu ku yaalo xarameynka saldhigyo militari oo ay degan yihiin kumanaan askari ayuuna ka furtay dhulka xarameynka baxrayn qatar iyo imaaraadka carabta waxaa intaa dheer in ciidanka badda maraykanka ay saldhigyo ka samaysteen xeebaha dalalka caalamka islaamka inkastoo maraykanku ku caan yahay ee marin habaabinta bulshooyinka muujistana wax ka duwan xaqiiqdiisa rasmiga ah haddana wuxuu filimku soo bandhigayaa markhaati furka xubno amerikaan ah oo siyaasiyiin macallimiin iyo riyaalba isugu jira kuwaasoo ka hadlaya waxa uu salka ku hayo duulaankooda caalamka islaamka qabsashada maraykanka ee jasiiratul carab waxay ahayd mid ka mid ah masaa'ibta waaweyn ee xilligan ku habsatay muslimiinta caalamka sidaba uu tilmaamayo sheekh husaama bin laadin maxaa yeelay jasiiratul carab waa dhul uu ka sii dardaarmay nebiga sala allahu calayhi wasalam oo uu amray inaanu halkaasi ku hoyan qof gaal ah waatuu nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiid saxiixa ku yidhi akhriju lmushrikiina min jasiirati alcarab mushrikiinta waxaad ka saartaan dhulka jasiiratul carab marka dowladda maraykanka duulaanadeeda ka dhanka caalamka islaamka waxay dahfur uga dhigtay inay la wareegto mid ka mid a goobaha ugu tahirsan adduunyada oo ah jasiiratul carab kuna yaalaan labada masjid ee xarameynka caanka ku ah oo kale ah kacbada iyo masjidka nebiga sala allahu calayhi wasalam ee almadiina dhulka jasiiratul carab ayaa marka ah dhul caan ku ah khayraadka naftada maraykankana marka laga yimaado la dagaalanka islaamka wuxuu kaga gol lahaa la wareegitaanka dhulkan inuu ku boobo khayraadka u allaha ku manaystay ilaa ay haddana shidaalka laga soo saaro dhulka jasiiratul carab ayuu maraykanku u adeegsadaa soo saarista iyo farsamaynta hubka waxgumaada iyo gantaalada lagu garaacayo muslimiinta caalamka gaar ahaan ehelkana ghaza wuxuu sidoo kale jasiiratul carab la wareegitaankeedu maraykanka u adeegsaday inuu kaga duulo caalamka islaamka intiisa kale oo wuxuu filimka soo bandhigayaa in horaantii sagaashimeeyadii uu maraykanku go'doomiyey dalka ciraaq go'doomintaasna ay ku dhinteen in ka badan laba milyan oo caruur muslimiin ciraaqiyiin ah soomaaliya ayaa ka mid a meelaha uu maraykanka ee duulaanka ku soo qaaday isbahaysi militari oo magaca gargaar la huuyey oo maraykanku horkacayo ayaa sanadkii dii kusoo duulay soomaaliya in ka badan toban kun oo muslimiin soomaali ah ayaana halkan lagu dilay sidaba uu soo bandhigayo muuqaalka dokumentariga elkataa'ib soo saartay isla dii maraykanku wuxuu qayb ka ahaa duulaan ka dhana muslimiinta bosniya ciidanka maraykanka ayaana taageero siyaasadeed iyo mid militariba siinayey dii sarbiyiinta ee gumaadayay ehelkeena bosniya wixii ka dambeeyey khasawaadkii waaweynaa ee manhattan ama kow iyo tobanka sebteembar ee afka ciidda loogu daray maraykanka dhabankiisii fiyobana shan farood ay muslimiintu ku dhigeen waxay dowladda maraykanka sii ballaarisay duulaanadeeda ka dhanka caalamka islaamka isla labada kun iyo kowdii waxay ku duushay dalka afghanistan labada kun iyo saddexdana waxay ku duushay dalka ciraaq filimka cusub ee loogu magacdaray waalkaafiruuna hum addaalimuun maxay muslimiintu u necab yihiin maraykankana wuxuu soo bandhigayaa qayb ka mid ah gaboodfalladii ciidamada maraykanku ka geysteen labadan dal oo ay ka mid yihiin duqaymaha waxushnimada ah ee ka dhankaa muslimiinta iyo sidoo kale xadgudubyada uu maraykanku ka geystay xabsiyada bagram iyo abuuqurayb ee afghanistan iyo ciraaq ku yaalay waxaa intaa dheer oo uu filimku soo bandhigayaa in maraykanku saldhigyo militari oo ciidda ka badan ka samaystay caalamka islaamka saldhigyadaas oo isugu jira kuwo muuqda iyo kuwo qarsoon oo aanay xitaa shacabka maraykanka ka warqabin intooda badan saldhigyadaas ayaa ah kuwa laga hago diyaaradaha daroonista ee duqaymaha aan kala sooca lahayn ka geysanaya laga soo bilaabo wasiiristaan ilaa soomaaliya oo lagu daro dalalka dhaca galbeedka caalamka islaamka iyo sidoo kale waddanka yemen inta badan dadka muslimiinta ah way la socdaan in maraykanku ku duulay wadamo badan oo caalamka islaamka ka mid ah laakiin arrinta muhiimka ah ee ku jirta filimka cusub ee alkataa'ib ayaa ah diiwaangelinta gabadfalladaas maraykanku geystay welina ku howlan yahay marka qofka muslimka ah ee doonaya inuu ogaado wejiga dhabta ah ee maraykanka wuxuu filimkan ku arki doonaa in maraykanku yahay dhiigyacab ku dhashay kuna barbaaray dulmiga xadgudubka iyo u awood sheegashada dadka mustadcafiinta ah